wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay tababar socon doona muddo laba maalmood ah tababarkan aqoonkororsiga ayaa muddada uu socdo lagu bara doonaa qodobo la xiriira dubu-eegista siyaasadda shaqa carbinta jubbaland taas oo loogu talagalay in looga faa'iideeyo dhallinyarada kasoo qalinjibiyey jaamacadaha ee shaqadoonka ah wasiir ku-xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada jubbaland ibraahim maxamed qooshow oo tababarka daafuray ayaa ka qaybgalayaasha u sharxay waxyaabaha looga baahan yahay inay diiradda saaraan muddada uu tababarka socdo waxaan rabnaa sidaas daraaddeed marka in xeerkan maanta aan soo bandhigayna in la falqeeyo intaan golaha iyo golayaasha aan la geynin ka hore in bal in wax lagu dara iyo in wax laga saara inay noqoto qof walba waxaa la rabaa habfikirkaada waa habdhaqankaada habdhaqankaadana wuxuu ku geynaa habnoloshaada habnololeedkaada haddii habdhaqankaada marka hore u hallaabo waxaa hallaa habfikirkaada hadduu hallaa habdhaqankaada hallaaba habnololeedkaada marka meesha ku baaba'aya sidaas daraaddeed marka waxaan rabnaa in habfikir fiican la keeno si loo fikiro habdhaqan fiican loo sameeyo habnololeed loo sameeyo gudoomiyaha guddiga dastuurka iyo cadaaladda golaha wakiilada jubbaland maxamed cabdi naasir ayaa wasaaradda uga mahadceliyey furitaanka tababarkan waxauna ugu baaqay in dadka soomaaliyeed ay bartaan xirfado si ay noloshooda u maareeyaan wasaaradda waan uga mahad celinaynaa mashruucan hadday bilowdo aad baan uga cabsanayaa inay cabacitigoodu yar tahay oo ayna awoodi karin inay wax badan sameeyaan laakiin runtii wax badan aan u baahannahay dadka soomaaliyeed gacmahooda unbay ku cilbici karaan ha isku dayaan inay xirfad bartaan weliba xirfad weeye waxa la rabaa inaad korontada samayn taqaano inaad muxuu ah biyaha gelin karto inaad gaadhiga hagaajin taqaano ruux walbaan intaad dabeecadaada si fiican u istadhigarayso ood isbarato waxay ruuxu inuu isyaqaano u baahan yahay waxa uu ku fiican yahay si uu u garto wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jubbaland ayaa wado dadaalo dhallinyarada maamulkaasi loogu abuurayo shaqooyin si ay uga maarmaan in ay ka tahriibaan dalka